qaala markaa nabigani waxau ihi innii ushhidu allah anigu ilaahay baan markhaati geliyay washhaduu idinkuna markhaati ka ahaada annii barii'un anigu inaan ka durugsanahay mimaa tushrikuun waxaa alla la caabudaysaane min duunih aan alla ahayn waxaan ilaahay ahayne la caabudaysaan allana markhaati baan uga dhigay idinkuna markhaati ka ahaada aniga layguma hadleeyo waa daraa'a baraa'atun min allaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuushiisa waxay ka beri noqdeen shirkiga iyo shurakada layguma hadleeyabu fakiiduunii jamiican fakiiduunii ishirqoola jamiican sidaa u dhan tihiin uma laa humma laa tundiruun ha ii kaadinina alla waxaa haysaan soo afuroga buuri ilaah wax inkaara iyo ummad wax dhibta iyo mid dhib haya bal isu wada keena buuri idinku isu wada taga waxba yaan la iila harin dee kalsoonidiisuu qabaa uu u muujisto waxau hi innii tawakaltu anigu waxaan tala saartaan arrinkayga u dhiibtay cala allaahi ilaahay baan tala saartay rabbii rabbii wa rabbikum aniga iyo idinkaba rabbigaynoo ahaa idinka isagaa idin rabbiya anigana isagaa idin rabbiya macnaheedu waxa weeye ummadda ilaahay buu ku xidhaya asnaamtan iyo alihadan aabbayaashooda ay sheegayaan muu ka goynaya aniga ilaahayga wey idinkana ilaahayna wey isku ilaah quraynuna isagaan idinku baaqaya in u simana isagaasaan ku tiirsaday allaahuma mawlaanaa laa mawlaa lakum maa min daabbatin buuri shay dul tukubayaa ma jiro dhulka guudkiisa ilaa huwa ilaahay aakhidun mid haya weeye binaasiyatihaa foodeeda hogaanku u hayaa ilaahay shay walba foodu hayaa macnaha isagaa hogaaminaya oo jihaynaya makhluuq kasta iyo xayawaan kasta macnaha maamulka noolaha iyo makhluuq oo dhan isagaa gacanta ku haya saa daraaddeed baa ducadii nabiga ay ka mid ahayd calayhi salaatu wassalaam naasiyatii biyadig ilaahay ow foodaydu gacantaaday ku jirtaa maadin fiya xukmuk xukunkaaguna wuu igu fulayaa cadlun fiya qadaa'uk aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii aad igu xukuntaana waa cadaalad waa istislaam isdhiibid wey ina rabbii ilaahaygu calaa siraatin mustaqiim jid toosan buu ku sugan yihi ilaahaygu ummadda wuxuu ugu yeedhaa waa wanaag laakiin kuwaasi jid marooray ku sugan yihin dadkana ugu yeedhaya fain tawallow haddii aad sii jeedsataan wey tatawallow fain tawallow haddaad sii jeedsataan faqad ablaqtukum anigu idinsoo gaadhsiiyey maa ursiltu bihi ilaykum wixii xaggiina la iigu soo kiindhiibay ammaanadii waan keenay buuri ammaanadana waxay ehelkeeda inaan soo gaadhsiiyo usluubka ugu soo fiican usluubka ugu wanaagsanna usoo gaadhsiiyo anigoon hagrasho lahayn oon waxba la harayn idinsoo gaadhsiiyey wayastakhlifu rabbii qowman ilaahayguna qolo kale ayuu khaliif ka dhigi wakiilla ka dhigi qoladaasoo khayrakum aan idinka ahayn dar aan idinka ahayn ayuu idinku doorin alla doori baa laydinka dhigi walaa taduruunahu shay-an ilaahay waxba kuma dhibaysaan hallow waxaa ilaahay yeeli kartaan ma jiro ina rabbii ilaahaygu calaa kulli shayin wax walba xafiid mid ilaalinaya wey mid ilaalinaya weeyaan sidaasuu nebigaasi u sheegay kol hadday xaaladooda halkaa marayso wuxuu hoostu ka calaamadiyo wuxuu u sheegay goortii la bedeli jiray ee ilaahay ummad kale bedel qaadan jiray inay marayaan wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum ummadana ilaahay saasuu ku yidhi ummad yahay haddaa ilaahay iyo diintiisa iyo hulinta xaqa kasii jeedsataan idinku ayaamihiinunba idin qaadanoo waa idin iska socon doontaan dar kalu ilaahay diran oo diintiisa u diran doonaa ina rabbii calaa kulli shayin xafiid ilahay wax walba uu ilaaliya walamaa jaaa amrunaa buu ilahayi markii uu yimi halaaga yagii najaynaa huudan nebi huud baanu nabadgelin waaladiina aamanuu macah iyo mu'miniintii alla rumaysay isaga wehelineysay biraxmatin mina naxariis xagga iyaga ka ahaatay baanu ku nabadgelinay wanajaynaahu min cadaabin haliyu cadaab adag oo qallafsan ayaanu ka nabadgelinay ummadaasi waxay ka nabadgaleen nebi huud iyo intii rumaysay cadaab aada u adag baa ilahay wey kuwa kalena cadaab kaa adag ayaa ilaahay u miisay oo uu ku afrogay taariikhdaasa qur-aanku ina baraya watilka caad baa ilahay ui watilk ta halkaa martay raadkeedii lasii arkaya yaman laga eegi karaa caad qolada la odhan jira weeye kiiskoodiina laguu sheegiyo dembigii lagu halaago waxa alla uhi jaxaduu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihii wuu soo dejiyey ayay diideen way dafiraan wa casaw rusulah rusushiisiina way diideen oo way ka gacan taagteen rusushiina way ku gacan saydeen aayaadkiina way ku gacan saydeen rasuulahu muu odhana ilaahay rusulahu buuhi halka waxa uu jamacaasi tilmaamayaa qofka rasuul ilaahay oo rususha kamida beeniyaa macnaheedu waxa weeye dhammaantood baynu wada beeniyey inta kale uu rumeeya hadduu mid diiday waxba uma anfacayso waa isku waa rahdun kiraamun min cindi illaah jamac maamuusan oo alle ka yimi oo walaala ah oo isku dhan u socda wey oon la kala farqin karin watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaar mid kasta oo wax dirqiyo oo isqaadqaada taladii kaasoo caniidin madax adag kaasay raaceen ummadaasi araxda waxay kaga jabeen ilaahay iyo rasushii unbay diideen ilaahay waxyigiisii iyo rasushu wanaagay u sheegeen intaba waa diideen dabcan markay dadku diinta ilaahay diidaanna gidaariskama taagnaadaan wax kalunbay ku doorsadaan waayo insaanku inuu cid u heelanaado iyo inuu cid u hiiliyo iyo inuu wax biliif gareeyo wax rumeeyo intaba wuu u abuuran yahay oo wuu u samaysan yahay ilaahayna waa kan u diyaariyey wuxuu rumaynayo wuxuu raacayaaba inuu yahay diintaa wanaagsan iyo sawaabka hadduu taa diidana wax kaluu ku badashay marka ilaahay waxa uhi watabacuu amra kulli jabbaarin caniid kam wa kam wa kahiir aada bay u badan yihiin maanta dadka aayaadkii ilaahayna halkaa iska dhigay axaadiistii nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam halkaa iska dhigay watabacuu amra kulli jabbaarin caniid gaal dhuglhugle ah oo dhan walba kaga yimid oo dhabanaaniyo oo wareeriyeyna dabeetana tasfiiq u sameeyey oo salaan u fidinaya oo u sacabagaraacaya intay halkaa iska dhigeen baqa iskaaisaga ka baqayaan ilaahay diintiisii aayaadkiisi iyo axaadiistii nebiga watabacuu amra kulli jabbaarin caniid markaasaa dabeed gaal madax adagna arrinkii ay raaceen waayahay wax walba waayahay aayaha ka dhashana ilaahay wuu xuso waxau ihi wa utbicuu fii haadihi dunyaa lacna adduunyadan waxaa la raaciyey nacdal wa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana nacdal baa dusha looga tuuray alaa hooyahay buu ilahay yidhi bal soo jeesta oo ina caadan qolada la odhan jiray kafaruu rabbahum ilaahoodii bay diideen ee ka gaaloobeen alaa bucdan mar kale baraarugoo fogaansho licaadin buu u sugnaaday qowmi huud nebi huud qoladiisii ah allaha fogey bucdan bucdan marka waa master ficilkiisii ka naaiba abcadahum allahu bucdan allaha fogeeyo fogaansho naxariistiisi iyo jannadiisi iyo raalli noqoshiisi intaba way ka fogaadeen waxay ku fogaadeenna la sheeg ummadaas qisadoodii baa halkaa ku dhammaatay qolada ku xigtaana waa reer hamuud wa ilaa hamuuda buu ilaha yidhi wa arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan walaalkoodii saalix baan u dirnay magica magiciisu kaasuu ahaa qaala wuxuu ihi yaa qowmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruh waa intii rasuulkii hore waa midhaan iskhilaafi karayn waa asal midaysan oo lagu wada soconayo oo lagu noolaanayo oo lagu dhimanayo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun qofka muslimkiina sidiisaba mabda' buu leeyahay lagu lagu raacayo oo lagaga tegi karo kii diidaana kaga tegayo oo lagu og yahay laakiin maaha qof duufaanada iyo dabayluha ay qaadaanoo odhanaya mabda joogtaa malihiyo maslaxad joogtaa baan leeyahay qof odhanaya ma qofka muuminka meel baa lagu yaqaanaa lagu ogyahay huwa ilaahay ansha'akum min alardi buuri nebi saalix dhulka ayuu ilaahay idinka abuuray waxaynu cunaynaa dhulku ka soo baxayaynu kuba noolnay hadduu ilaahay qufushana way iska wada tawafitani dhulkaa ilaahay tanuu ka abuuro aabaheen aadam dhulku ka abuuran yihi wastacmarakum fiiha dhulkuu ilaahay idinku camiray isagaa idin goglay idinkana idin tarmiyey oo idinku baahiyey dhulka fastakfiruuhu dembi dhaaf weydiisto uma tuubuu ilayhi isaga u noqda ina rabbii ilaahaygu qariibun wuu dhow yahay mujiibun waa aqbalayaa ducada saasuu ku guubaabiyey dadku markay dembaabaan waa in la xusuusiiyo ilaahay nicmadiisa waa in lagu guubaabiyo in waxa dembi ay galeen heerkuu doonayaba ha gaadhsiisnaadee ilaahay uu dhaafi karo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmati illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican oo aan waciidka iyo loo badinin naar sheega une janno iyo naar bushaare iyo digniin shar iyo khayr la ysu baaldhigo sidaa qur-aanku ina barayo ilaahay baan leedihiin idiin dhow oo idin aqbalaye si dhib yaruun gacmaha u fidiyo toobadkeendhaba la yimaada qaaluu waxay idhaahdeen yaa saalixu ninka magacan la yidhaahdo bay ku leeyiy nebigan qad kunta fiinaa qad kunta waxaad ahayd fiinaa marjuwan adoona dhex jooga mid la rajaynayaad ahayd qad kunta waxaad ahayd marjuwan fiina nin rajo laga qabaad ahayd intii horeedna dhex joogtay qabla haadaa intaanad hadalkan odhanin saalixow ka hor rajaad lahayd laakiin iminka quus baa tahay wey qaala tanhaanaa bay yidhahdeen marka eedii bay sheegeen waxa lagaga quustay ma waxaad noo diidaysaa an nacbuda inaanu dul yuurursanno maa yacbudu aabaa'una aabbayaashayo waxay ilaahyaasha ka dhiganayeen wa inanaa la fii shakin waaba ka shakinay bay yidhaahdeen oo waa ka warwarsanay mimaa tadcuuna ilayhi waxa aad noogu yeedhaysa shakigaasoo muriibin siiba xeel dheer meel khatar ah gaadhay oon hore u fuqayn weerarkaasay ku dhufteen rajaad lahayd bay dhaha rajo qofka mufsidka ama khariban xumaantiisa iyo faaxishadiisa qofkani hadduu ku waafaqo rajuu leeyahy waa qofsan ammaan buu leeyay wuu iska dhow yahay waa qof lala dhaqmi karo laakiin kol haddii aada xumaantiisa hor timaadti isaga agtiisa waad ka dhimatay isaguna wuu kaa dhintay dabeetana waa kala dhimateen arrinku saasuu ku soconaya qofkani kol hadduu quus noqdo dee waa kanaynu aayaadka ku arkayno mar haddii waxba geli waa in laga beri noqdo oona ku atirin isaguna kol hadduu ku saamayn kari waaye waad uu kaa beri noqonayaa kol hadduu kugu cabi kari waaye dabeetana quus baa tahay sidaa weeye qofkaasi wuu waashay gaalada waxay u yaqaanaan diin buu leeyahay qofka ay arkaan inuu khushuucsan yahay alla kacabsi leeyahay mabda' leeyahay maalkiisa iyo naftiisaba uu ku bixinayo diin buu leeyahay bay yidhahdeen sidii daroogada oo kale daroogada iyo diinta isku mid waa kuwa soo rogay falaasifada gaalada daroogaduna qofka way kala wareejisaa diintuna way kala wareejisaa leanna waxay arkayaan qofkii khushuucsan oo naf iyo maalba alla kacabsi awgeed uga tegay bay arkayaan ama wax badan oo isagu dee naftiisu ay dee uu laab laab qaaday oo uu raacayo ka joojinaya oo xakamo leh ayay arkayaan dabeedna waxay yidhahdeen wuu silan yahay marka rajab lahayd bay dhahen imanka ka hor qaala wuxuu ihi yaa qawmi qolyahaygiiow ara-aytum iga warrama in kuntu haddii aan ku sugnay calaa bayinatin min rabbii wax cadoo ilaahayga xaggiisa ka yimid oo mucjizo ah wa aataanii minhu xaggiisana uu iga siiyo raxmatan naxariis faman yansurunii yaa iga hiilinaya min allaahi rabbi xaggiisa in casaytuu haddaan diido ilaahay haddaan diido ilaahay intaasoo dhan ii barwaaqay bayin uu isiiyey iyo xaq cad naxariis buu isiiyey wuu ii hiiliyey yaa iga qabanaya ilaahay anigu ilaahay un baan leeyahay cid kale mali famaa taziiduunanii iima kordhinaysaan buu ihi hayra takhsiir khasaare waxaan ahayn haddaad ilaahay ka go-do insaan kalena uu ku farur xidho waxaad kororsatay waa khasaara un waa khasaare alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslawnaha wabi'sa alqaraar waa khasaare uu ku dhacay qofka marka idinkaiyo ilaahay isdhaafsan maayo buu leeyahy bayinadii iyo mucjisadii haddii uu tusayna wuxuu uhi wayaa qowmi qoladaydi ow haadihi naaqat ullaahi lakum tani waa hashii ilaahay idinkaana laydinku talagalay macnaha aayatan haadihi naaqatullaahi waa hashii ilaahay lakum aaya aayatan lakum mucjisa idinta astaanba idinta waxaa anigana igu markhaati furi anigana markhaati furbayt ilaahayna awooddiisa cadaynaysaa fadaruuhaa daaya buuhi oo ka taga markuu arkay iyagoo isu afjaaqinayo hadal haya hashan wuxuu war iska daayay hashan cagta udhi ta'kul fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha daaqdo waa naaqatullaahi fii ardi illaah ilaahay dalkiisa iyo dunyadiisa isu daayay buuri walaa tamasuuhaa bisuu'in xumaanna ha ku taabanina faya'khudakum cadaabun qariib dabeetana uu idin qabto cadaab dhow cadaab dhow baa soo socda buuhi mucjisada haddii la taabto inta badan ummadahaas markay halaagsamayeen waxay markay mucjiso codsadaan iyagoo ay calmadeen ee calaamadsadeen ay yidhaahdaan shay noocaasa keen kolkay diidaanna dabeed cawd unbaa loo jaraa may ka caga dhigina ileen waa la sitaaye waa dad lagu maqan yahoo shaydaan la soo fuqee facaqaruhaa way boqongooyeen si ay u dhuundhabaan fa qaala wuxuu ihi isaguna tamatacuu ku raaxaysta oo iska deganaada fii daarikum guryihiina halaathata ayaam saddex maalmood mar haddii mucjisadii aa codsateen disheen oo gacan saarteen war kale ma hadhin cadaabkiibaa ayaa imanaya siduu ilaahay ii ballan qaaday saddex cisho un suga buud saddex cisho daalika kaasi wacdun ballan weeye hayru makduub oo aan laga baxayn ballanta ilaahay ii qaade waa taa waa timeka ama waktiga ugu dambeeya kaas weeye ilaahayna kama baxayo sidii baa arrinkiina u socdo rabbi wuxuu ihi falamaa jaaa amrunaa kolkuu halaaga yagayimi ereyga amara baa macnayaal badan qur-aanka ku leh halaagna waa ka mid amar oo bimacnaa shaaniya amar oo bimacnaa ah wax la faray qofka amar oo bimacnaa mafcuula inamaa amruhu idaa araada shay-an amar oo bimacnaa halaaga amarka yagiyo halaaga yagu kolkii uu yimi buu ilahay yidhi najaynaa waxaanu horu marinaanu ka hinjinnay dhibaatada dhexdeedii saalixan waaladiina aamanuu macah nebigii saalix iyo muuminiintii la socotay biraxmatin mina naxariis xagga yaga ka ahaatay baanu ku nabadgelinay baa ilhaw halkaasoo kale xeelad iyo xarfad lagagama badbaade balaayada noocaasa tiijkaa dhex qaadayoo kaa saarayana ma jire alla wuxuu qaydka ku raacinayaa biraxmatin mina naxariis ilaahay xaggiisa ka ahaatee tol kale muu lahayn wa min khizyi yowmiid dulligii maalintaa dhacayna waa ka nabadgalay naxariis ayuu ayuu helay naxariis buu ku nabadgalay ayuu ku nabadgalay ilaahay uu siiyey najaynaa waa nabadgelinay saalix iyo intii la socotay min khizyi yowmiidin maalintaa dulligeedii halkan iyo meel kaloo suuradaha hoose un bay had iyo jeer yowma idin weeye inta badan yowmi idin halkanay hoos dhaban labadaa meelood ina rabbaka ilaahaagu huwa alqawiyu alcasiiz waa kii awood badan ammaanna leh waxba kuma adkaadaan ilaaha saa mid lagu tiirsadaa wa akhada aladiina dalamuu kuwii daalimiintahaa waxa ku waxa qabsaday ashayxatu qaylo fa asbaxuu waxay waa bariisteen fii diyaarihim guryahoodii jaasimiin iyagoo fuqa u wada dhacay afgembiba wada dhaceen qofka marka la habaarayo habaar dee la tilmaamayo inuu si fool xun ugu dhaco ayaa laydha afka gooso afkay wada dhaceen nimankaas kaan lam yaqnaw fiiha waxaa la moodaa inaanay jooginba meeshii ay deganaan jireen alaa hooyaay buu ilahay yidhi ina tamuuda qolada la yidhaahdaa kafaruu rabbahum ilaahoodii bay ka gacan taagteenay dafireenay diideen alaa bucdan lithamuud allaha fogeeye reer thamuud nimanka allaha fogeeye bayga daara ilaahay kamay dumin dalna kamay qabsanin laakiin way diideenuun ilaahay addoomaha waxa ka dhaxeeya inay ogolaadaan addoonnimada ay isaga addoon u yihiin hadday taa diidaanna nacdal iyo fogaansho intubay ku dhacay qaacidada caamka aayaddu ay dhigayso wey qisadaana halkaasaynu ku dhaafay nebi ibraahim qisadiis iyo iyadoo nebi luudna ay isku waktihaana iska ag dhowaayeen eriyada ciraaq iyo urdun iskalkooda ayaa qisadooda halkan ilaahay uu ku tilmaamaya rabbi wuxuu uhi walamaa jaa-at markii ay u timi rusulunaa malaa'igtayadii ibraahiima kolkii ay u yimaadeen malaa'igtani waa kuwii u socday qowmu luud inay halaagaan bilbushraa bushaaray ula yimaadeen bushaaradaasina waxa weeye cadow laga halaagayo cidhbaha la goynayo iyo awliye ilaahay oo usoo kordhaysa ilaan in awliyada ilaahayna kuu badato acdaaduna kaa madhato waa bushaaro marka dad la halaagayana waa loogu bushaareeyo imika iska dhisan oo ummado dhan ah dar soo kordhi doono oo ubadahoo usoo biiri doonana waa loogu bushaareeyey sidaasaanay ti gaal baa dhammaaday iyo islaam baa horu maroo liibaanay labaduba waa bushaaro ilaahay baana sheegay inay bushaarata qaaluu waxay idhahdeen salaaman qaala salaamun saasaa laysu afyaqaana awliyada ilaahay afgarashadoodu waa taa mid waliba afgarashay leedahay hadday iyagu idhahdeen salaaman isna wuu koobo salaamununbu macnaha waxa weeye nusalimu calayka salaaman isagana waxa uu leeyahay salaamun ay calaykum dushiina ha ahaato saasaa la ysku yaqaano ilaa jannada la ysula dhaadhacaya afgarashada waata a'imada qaarkood waxa ay idhaahdaan dee haddii layidhi marka laydin salaamo mid ka wanaagsan salaama rubamaa tiisani xagga carabi ahaan marka la eega ay ka wanaagsantay oo nusalimu calayka salaaman waa jumla ficliya tufiid alxuduuha waltajadud shaygiiya cusboonaanaya laakiin marka salaamun calaykum la yidhahdo waa jumla ismiya tufiid ahubuuta wadawaam shaygii oo aan kala go-ayna soconaya faa'iidaysa xagga carabiga cilmi balaaqa marka la eego marka salaamtiisuna waa mid joogto ah oo daa'ima tooduna waa mid cusboonaanayso tajadud leh waa shay laga yaabo un in iska yar daqiiqiya cumuuman dee labada qoloba salaamtoodii ritee siyaabaha wax loo salaamana inay ka mid noqon kartuunbaa laga qaadanaya aayadda ayaa ay leeyihiin aimadu iyadoo saa u nasbisan iyo iyadoo ismi munakara ah laakiin axaadiidta saxiixa ah dariiqada fiicana kusoo aroortay waxa weye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu waa alla in laydha famaa labisa ma sii jooginba an jaa-a inuu u keenay bicijlin xaniid dibi lasoo shiilay qur-aanku meelaha qaarkood samiin buu sheegay inuu shilis halkana xaniid labada wasfi isma tanaaqudayaana way istakaamulayaan macnaheedu waxa wey waa la isku geynayaa waa dibi shilis oo lasoo shiilay waxba lama hadhina waa heerkii u dambeeyey casuumadda halkaasuma ugu dambaysa haddii qof la casuumayo waa in xaniid loo keeno martidaas wuxuu arkay inay dad ilaahay yihiin oo saalixiina wuu soo diyaariyey deeqsinimaduna waa caynka laakiin dadkoo laga dhunto hululaha la galo oo la idhaa tafadal bijaybik jeebkaaga isticmaal oo dee soo tafadal haddaad marti tahay waa mushkiladii waxay ka mid tahay bokli falamaa ra'aa aydiyahum markuu gacmahoodii arkay laa tasilu ilayhi inaanay hilibkii gaadhaynba nakirahum wuu ka diray waa awjasa wuxuu qarsaday minhum dartood khiifatan cabsi intuu dhegataagay buu didayoo cabsina laabtu ku qarsaday kolkay shucuurkiisii dareemeen qaaluu waxay idhaahdeen laa takhafa cabsanin innaa ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmi luud nebi luud qoladiisaa baanu u soconnaa waa kuwii cawda u jarayee lasoo igmaday baanay arrinka loo soo xilsaaray oo waxaa iska caado ah oo iska khilqiya in qofku had iyo jeer markuu cid doonayo inuu waxyeelo raashinkeeda aanu cunin oo uu idhaahdo dhifkiisa ay qabanayaan taasuu ka baqay wamra'atu islaantiisina qaa'imatun waabay taagan tahay halkan odaygay la shaqaynaysaa waktigana waa wakti u daaya in kale haddii islaantiisu ay la joogto way la shaqayn kartaa oo martida way la sooraysaa oo iyaduna khayrka way kula jirtaa fa daxikat waabay qososhayba fa basharnaaha waxaan ugu bushaaraynay biisxaaqa nebiga laydhaah wa min waraa'i isxaaqa isxaaqna waxaa kasii dambaynaya oo ka farcami doona yacquuba nebiga laydhaah labadaa nebi oo isdaba joogana islaan yahay ku bushaaraysa bale haddaad ku faraxday keliya kuwanaa la halaagaya xumaanta yaqaanay bal kuwaasna waa dhali doonta laba nebi oo dee isxaaqna waxa uu sii dhalay yacquub yacquubna qisadiisu way noo dambaysaa iyo inamadiisii suuratu yuusuf qaalat markaa waxay tihi islaanti haddii ay yaabta yaa weylataa bay tihi hoogeyge a alidu miyaan dhali doonaa wa ana cajuuz anigoo duqba ah anigoo habar ah wahaadaa baclii shaykhan kanna waa saygaygiioo qudhiisu da oo gaboobay marka dee cajuuzun caqiim qur-aanku suu meelo kale tilmaamayay anoo habaraho ma dhalaysa odaygiina waktigii uu dee aanu dhali jirin buu gaadhayoo waktigaa nebi ibraahim waa weyntii daadiisu way weynti ina haadaa la shay-un cajiib kani waaba arrin la yaab labayti dee sida dabci sida caadiga ahayna saasay ahayd oo in qofku had iyo jeer waktigaa marka uu gaadho islaan dee markaa aan hore u dhali jirin oo iska ciise goys ahayd oo dee waktiganna maraysaba iyo oday gabooban usha ka tallaabsan karayn waktigii la odhan jira odayaashu ma dhalan gaadhay labadaasaa dee inaan kasoo dhex baxaya walla waa la yaabay qaaluu malaa'igtii waxay idhahdeen atacjabiina min amri illaah oo ma ilaahay arrinkiisaad la yaabaysa raxmatullaahi wa barakaatuhu calaykum naxariista ilaahay iyo barakooyinkiisu dushiina ha ahaadeen ahla albeyt yaa ahla albeyt qoladii gurigan u helow aalubeytkan isku dhaabana khayrka ku walaaloobay oo ku wada socdow waa idiin ducaynayna ducada malaa'igtuna waa maqbuul innahu xamiidun majiid ilaahay waa la mahadiyay ammaanna wuu leeyahy falamaa dahaba markii uu ka tegay can ibraahiima nabiga la yidhaahdo arrawcu argagixi insaan waliba ambiyadaba ha ahaatee waa argagaxa u didaaye markii uu argagixi ka tegay ee uu gartay dad ilaahay inay yihiin say isugu sharxeen wa jaa-athu lbushraa bushaaradiina ay timi loogu bushaareeyey dadkan inuu dhali doono yujaadiluna asbaxa aw tafiqa aw sharaca yujaadiluna wuxuu bilaabay inuu nala doodo fii qowmi luud nebi luud qoladiisuu ka doobay oo uu leeyahay bal dee waxaa ku sugan dad wanaagsan ina fiihaa luutan luud baa hadda halkaa ku jira miyaa la israacinun dood buu bilaabay taasina wuxuuna ka turjumaysaa naxariista ambiyada ina ibraahiima buu laha yidhi isagaaba rabbi u cudurdaaroo nabigaasi la xaliimun dulqaad mid dulqaad u go-ay buu ahaa oo dulqaad badan awaah mid tah badan buu ahaayo calaancalka gefkiisa uu ka calaancalaya buu la taahi jiray muniib mid ilaahay u noqonayuu ahaa nabigaasi ammaantaasuu lahaa yaa ibraahimu buu lahay nebi ibraahima acrib can haada ka jeedso warkaad wado iyo gaalkaad u dacwiyeysa baa ilahay wy halkaa waa laga hakiyey innahu arrinku waxa weeye qad jaa-a amru rabbik ilaahaaga halaagiisii wuu yimid waa go-aan wa inahum iyaga aatiihim waxa u imanaya cadaabun hayru marduud cadaabaan laga celinayn cadaab baa bilaabmaya u qorshaysan oon laga joojinaynina ka hadhbaalay kani kii ilaahay loo weydiin lahaa allow nabadgeli ma aha walamaa jaa-ad rusulunaa luutan kolkii ay u yimaadeen malaa'igtayadii nebi luud malaa'igtuna waa kuwan socdaa nabi ibraahim soo maray ee doonaya qowmuluud inay halaagaan fii abihim waa la marugeliyey aad buu uga xumaaday markuu arkay waxay la socdaan macnaha ugama kama xuma macna halaagee fii abihim wuxuu la murugaysan yahay in lasoo weerari doono kuwii xumaanta samaynayay ay odhan doonaan niman cadcad baa yimi wadaaqa bihim waa cidhiidhyamay darcan dhudhun ahaan macnaha cududiisuna inay gaaban tahay buu dareemayoo aanu kuwan waxba u qaban karayn cududu isla barbar taagana aanu hayn wuu taab gaabnaaday hebel wuu taab gaaban iyo wii taal dareen bay ka turjumaysa wadaaqa bihim darcan dhudhunkiisaa gaabtay macnaha wuxuu dareemay awood ugu heliyey inaanu hayn qaala wuxuu ihi haadaa yawmun casiib walla maalinkani waa maalin adag ma kuwanaa ii imoo martiyahoon waxba ka warhayn ma kuwaan ogaabaa jira labadaasaa isu qaban waayo waa maalin adag buu wajaahu qowmuhu qoladiisiibaa daf soo yidhoo soo dhacay yuhracuuna ilayhi isagoo iyadoo xaggiisa loo soo dadejinayo macnaha ficilka majhuulkaa wuxuu tilmaamaya iyadood moodo xagga dambe in laga riixayo siay usoo guclaynayaan way soo degdegayaan wa min qablu in horayna intaan qoladan imanbana kaanuu yacmaluuna sayi-aat xumaantay samayn jireen rag bay wax ka dayi jireen waxaana way yaqaaneen qaala markaa wuxuu ihi kolkuu arkay iyagoo soo weeraray yaa qawmi tolkayow haa ulaa'i banaatii kuwani waa hablahaygii hunna atharu lakum iyagaa idiin wanaagsan buuri guur haddaad doonaysaan kuwan guursada wuu ku furanaya waa furdaaminaya martidaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofka muuminka ahi walaalkii inaanu hoojinin laa yakdulu walaa yaslimu cadowna uma dhiibo meeluu ku adhaxda kaga jabayana kuma sii riixee sutiduu u qabtaa waa difaaca fattaquu llaha rabbi ka cabsada walaa tukhzuunii fii dayfi martidayda ha igu fadeexadaynina buu nebi baa u fiicnayd magan loo noqdo waa magan buudho waa marti marka ka daaya alaysa minkum rajulun rashiid miyaanu idinka mid ahay nin hanuunsan oo in uun wax ku duxeen oo niyad samaani ay ku jirto oo waana qaadan karaa qaaluu markaa waxay idhahdeen iyagoo soo indhacad laqad calimta waad garanaysaa bay idhahdeen maa lanaa inaanu noogu sugnaanin fii banaatika hablahaaga min xaqin wax muraada inaanaan dumar muraad ka lahayn inaanu rag doonayno waad garan waa kuwaad arkaysa maanta kufaarta wa inaka adigu la taclamu waad ogtay maa nuriidu waxaanu doonayno soo isma naqaana bay idhahdeen maxaad noo muslaxays halkaasay arrin marayaayoo insaanka waxa wanaagsane uma cunamaan kolkuu liito waxa xun baa la wanaagsan qaala nabigani waxau ihi low ana lii bikum quwa haddaan awood idiin heli lahaa aw aawii ama aan ku tiirsanaan lahaa ilaa ruknin shadiid ama garab adag iyo tiir adag haddaan ku tiirsanaan lahaa la awjactukum wey waa idin xanuunjin lahaa maanta laba midna ma haysta buuri quwo iyo awood ma haya buuri rukni iyo tiir adagna kuma tiirsanin yarxamu allahu luud laqad kaana yawii ila ya'wii ilaa ruknin shadiid wahuwa allah nabiguna wuxuu leeyahy muxuu u calaancalay nebi luud oo uhi tiir adag kuma tiirsan ilaahay baaba ku tiirsanaadeen intaa kadib bacdul aathaar waxay tilmaamaysaa markuu nebi ilaahay soo saarayo ummad ka soo saaraya kuwa ugu laandheeraysana garabka u noqonaya ee dadka ka hiraya ayuu kasoo dhex saari jiray calaancalkan kadib marka nasku waxa uu tilmaamayaa uun sida xaaladdu ay uga go-antay nebigan ee aanu waxba ula hadhaynin dabeedna sidaasaa halkaa marka ay ka taagan tahay ayay malaa'igtuna u bushaareeyeen waxay yihiinna isu sheegeen wallahu aclam